lix iyo labaatanka juun waa maalintii calan soomaaliyeed oo madax bannaan markii ugu horraysay geyga soomaaliyeed laga taago waxaanay wakhti badan u taagnayd astaanta sharafta iyo gobonnimada u ah ummadda soomaaliyeed marka la eegayo dhanka qarannimada iyo hoggaanka casriga ah maalintan oo la iftiimiyo dhibka ay dad badan oo soomaaliyeed u soo mareen in jiilalka ka dambeeya ay xorriyad ku naaloodaan waxaa laga xusi jiray soomaaliya raas gambooni ilaa raas casayr ilaa iyo lughayo ka hor inta aysan dhicin burburkii dowladdii dhexe waxaana xilligeedii xalay laga xusay maalintan magaalada muqdisho oo khudbado kala duwan halkaa laga soo jeediyey madaxweynaha soomaaliya maxamed cabdulaahi maxamed farmaajo ayaa ka mid ahaa dadkii hadalkaa ka hadlay waxaana uu ugu horrayn yidhi maanta oo kale mar laga joogo konton iyo toddoba sano waxaa calan soomaaliyeed oo gob ah laga dultaagay dhul soomaaliyeed oo xoroobay dhacdadaas tobanaano kunoo soomaaliyeed ayaa isugu soo baxay magaalada hargeysa fagaaraha calankii britishka ahaa lagu dejinayay calankii soomaaliya lahayd oo curfeyna lagu saaray hase ahaatee dadkeena aan waagaas joogin ama aan wax badan kala socon taariikhda waxaan u sheegaynaa in calanka buluugga ah ee astaanta qaranka soomaaliyeed meeshii ugu horraysay oo laga taagay isagoo xor ah ay ahayd magaalada hargeysa
gudoomiyaha aqalka sare cabdixaashi cabdulaahi oo isaguna xuskii lix iyo labaatankii juun ee xalay muqdisho ka dhacay ka hadlay ayaa waxaa hadal kooban uu halkaa ka soo jeediyey ka mid ahaa lix iyo labaatanka juun waa maalintii calan soomaaliyeed ee xor ah dal soomaaliyeed oo xor ah laga taagay waa daraartii ay dhalatay dawladdii ugu horraysay ee soomaaliya taasi waxaa daba socotay kowda luuliyo uu ahayd maalintii labada qaybood ee soomaaliyad ay midoobeen madaxweyne farmaajo ayaa sidoo kale xusay kaalintii ay sugaanlaydii soomaaliyeed ee xilligaas islamarkaana magacaabay qaar ka mid ah abwaanadii halkanga ka soo qayb galay isaga oo magacyada uu sheegay ay ka mid ahaayeen allaha u naxariista dhammaantooda xaaji aadan afqalooc barkad cas cabdulaahi qarshe xuseen ow faarax cali sugule iyo cabdulaahi suldaan timcade oo ay soomaalidu sugaantiisa wadaniyadda ah aad uga dharagsan tahay allaha u naxariistee cabdulaahi suldaan tibcadde waa kii inta uu dadkii meeshaas wiil ka soo dhex baxay tiriyey gabaygii taariikhiga oo taariikhda galay oo oo odhanayay saaxirkii kala guurnaye sarreeyow ma nusqaamo aan siduu yahay eegne kaasna siib ka nasaa calankaanu sugaynayeen saankiisaynow seerma weydo hilaacdayow sagal maanta daruurado sigadiinaga maydhayow saqdhaxaanu ahayne kii soo saaray cadceedow xidiga mid la siiyayow saaxirkii kala guure sarreeyo ma nusqaamow aan siduu yahay eegnohe kanasiibkana saare
cabdiqaadir cali boolaay oo ka mid a suxufiyiinta soomaaliyeed kuwooda ugu taariikhda dheer islamarkaasna aad wax uga qoray dhaqdhaqaaqii xorriyadda khaasatan s y l iyo s n l oo uu ugu dambayntii buug ka qoray ayaa marka hore inoo dulmaraya qayb ka mid ah hawshii midowda dhalisay haddii waxaan kaaga sheego s n l waxaan kuu sheegaa waxay ahayd ururka keliya oo marka ugu horeysayba oo ishortaagay u yidhi ingiriiso waxaan kaa rabnaa soomaaliya inaad minoomis maadaama soomaaliya inu adig gacanta aad ku haysid nimanka la yidhaahdo jibuutina inaad faransiiska la xaajootid si annaga soomaaliya weyn loo gaado waxaa jira warqad uu qoray ninka la yidhaahdo qor qorihii ahaa uurdox maxamed jaamac uurdox oo iyo konton odayaashii reer waqooyi ah iyagoo leh annaga maanta soomaaliya waxay u baahan tahay inaad adiga midayso halgamaa cabdulqaadir boolaay ayaan wax ka weydiiyey sidii loo xusi jiray lix iyo labaatanka juun ka hor burburkii dowladda dhexe sanad walba intaan la gaarin lix iyo labaatanka abaabul waxaa jiri jiray arrimaha bulshada iyo dowladda iyagoo iskaashanayaan inay maalintaasi weyneeyaan waxayna ahayd maalin dadka shaqaalaha soomaaliyeedna fasax la siin jiray si loo abaabulo munaasabadii lix iyo labaatankii juun markaa sanad walba waxaa la abaabul weyn yaa la samayn jiray dabcan lix iyo labaatanka juun ma aha mid dhammaystiran mar haddii meeshii calanka maalintii ugu horreysay laga saaray ee magaalada hargeyso iyo deegaano badan oo dadkii xorriyadda iyo midoogaba u soo halgamay ay ka soo jeedaan in laga xusa ha joogtee uu calankale ka dulbabanayo madaxdii xuska xalay ka hadashay magaalada muqdishona arrinka kama aysan elduufin waa kan guddoomiyaha aqalka sare cabdi xaashi oo ka hadlaya aniga oo qaba maanta oo aan ka xumahay dadkii lixdankii keenay iyaga oo gumaysi ka xoroobay midnimo daraaddeed maanta inay gaar baanu nahay yidhaahdaan waan ka xumahay laakiin ma soconayso dadka dadweynaha soomaaliyeed waa kii waagaa kuwii waagaasi kuway dhaleen weeye madaxweyne farmaajo oo isaguna arrintaas ka hadlaya ayaa yidhi waxaan dhabbaalkayga hambalyadaa aan ku khatimayaa inaan soo xigto erayadii suugaanta ahaa ee ka oohaysay ee ka oohaysay fanaanadii caanka ahayd oo aan wada jeclayn khadra daahir cige erayadaasi waxay ahaayeen isma huri karro hilib wada dhashayo hayb qura ayaan nahay isma huri karro hilib wada dhashayo hayb qura ayaan nahay anuguna walaalaheen reer somalilan sidaasoo kale waxaan leeyahay walaalayaalow isma huri karro hilib wada dhashay iyo hayb qura ayaan nahay hambalyaynta lix iyo labaatanka juun waayaheeda iyo sida loogu kala duwan yahay maantana waxaan ku dhaafaynaa allaha u naxariistay abwaankii soomaaliyeed ee mudnaanteeda lahaa cabdulaahi suldaan timacadde boqomiyogugudahaday lanxiri dabiibayinne durkiinkaarbaba jimbaadaasadaw tumongoye dab markuu baktiyo meel kalaa dogob ka qeeqaaye dab markuu baktiyo meel kalaa dogob ka qeeqaaye waagiitiaqa naqdimo dumin la sheegaaye anuma dabqanaye daguma dawqaane dadkaan la hadlayaabaan lahayn duxiyoinaqane duliyoosba wanugu dhigaye wadix dhagaxemeede bal inay dalkoob tahay caqliga dooniyey laga saaray wixii hore sabaajada degdegaysa